jaaliyada reer muday oo ku sultan wadaninimo iyo halgan iyo dibudhis iyo waxtar ballaaran dadka doonayihiin soo dhaweynta aanu soo dhaweyseen iminka iyo tii ka horreysay iyo tii ka horreysay iyo tii ka horreysay ilaa iyo shirigeyda jabadda aad noo soo dirayseen aada iyo aad noo mahadsantihi walaalayaal dalkii nabad buu ahaa waa lagu nabadgelay roobna waa ka da-ay meelo badan oo ilaahay alaabtii laga soo dayay dadkuna xaraftii doorashada uu ka soo baxadoo uu ka soo doogsadoo wuu madaysnaa shacbigii oo meel ku wadajoogay intii doorashada ka dambeysay waxaynu la kulannay jawi siyaasadeed oo ka aroosan adduunka gaar ahaan mandaqadaynu ku nool nahay geeska africa iyo bariga dhexe oo aynu aada su xidhannahay waxaa soo baxay loola siyaasadeed oo dadku dhinacdhacna isu raacayo oo nin waliba dantiisa qiyaasayo oo aada gangadooda baa soo baxay marka haddaynu somalilan nahay markaynu eegnay bulshadaha isdhaafaya innaga waxa inoo dana inaynu danteenna iyo mustaqbalkeenna iyo hibradeenna halka ay ku jirto aynu dooranno markaad doodo isgarab socda iyo xulfooyin isgarab socda mid raacdana midna cadaawad baad kala kulmaysaa godob baad kala kulmaysaa dee midna hiil iyo abaar baad kala taana waad kaashaamuraysanaysaa markii ay soo baxday khilaafkan carabta ee khaliijka markii aan dhowr walba ka rognay markaanu tala bantanay waxaanu door midnay inaanu isu barbarinno dhinaca sacuudiga iyo dhinaca carabta abudabi imaaraadka carabta waana la weydiiyey fagaariyo faqba iyo midiya waa la weydiiyey sababtuna waa caddahay labada meelood ee imaaraadka carabta abudabi iyo sacuudiga danta aynu ku qabno kuma qabno qulooyinka ay iska soo horjeedaan abudabi ama imaaraadka carabta waynu ku dhaqannay tujaarteenna maanta iyo shirkadaynu u waaweyn ee horumarka dalkeena gaadhsiiyey ee shaqaa abuurka inoo sameeyey ee inta badan dadkeenu ku tiirsan yahay ee hal abuurka ihi halka ay ku dhaqmeen ay ku koreen dee waa imaaraadka carabta meel kale maaha markaa intaanu imaaraadka ka baydhno hantiirayaasheena cadaawad soo jiidi mayno oo meel badan u gooy mayno haddii jaalid ahaan loo eegana ilaa intii ay tiroolka heshay imaaraadka carabtu jaaliyadda u badan ee ugu xoog weyno waxay ku dhaqnay abudabi allah u naxariistay odayga aga ka tabaya sheekhtaayi dadkeena wuu u roonaa ilaahay aka abaasiya markii dowladdii afgaanin xaaqaysay markii dagaalku inagu socday waxay dadku ku tiirsanaayeen waxaa ugu xoog roonaa jaaliyadda abudabay imaaraadka carabta iyo jaaliyadda sacuudiga oo laga dhiman waayo markii afgaanin la dagaalamayay dee taana waa nuxusuusnima horaa baa loogu lahayn ka raacimay hal waxbaynu dhoofinaa shay keliya malihi community badan xoolaha nool baynu dhoofinaa xoolaha noolga waxa weligeedii alla inoo ahaa saylad waa sacuudiga inkastoo hadda uu muddo joojiyey haddana waxaan ku rajo weyna wadahadalka socod dartii in uu dhawaan la furi karo oo xooluseeda helaan haddii dantaa hore aan tixgelinay waa taariikhtaas faat way tagtay ta soo socota maxaynu kaga dooranay kuwa kale ee aynu ugu gelinayno kuwaana cololo kuwana israacda mar haddii ragsayo waa koo imaaraadka carabta shirkadda ugu weyn ee d b world waxay noqotay afar shirkadood usoo tartamay berbera inay ka shaqeeyaan oo igu tugtug roolay tii faransiiska ee boloen waxay noqotay ta ugu wanaagsanayd heshiis aynoo soo bandhigto oo lala galo dhinaca macaamilka iyo dhinaca dhaqaale iyo dhinaca mustaqbalka fog waxa laga dhexlaayo heshiiskaa la galo laba qodob baad eegaysaa marka ma waxaad eegtaa maanta maxaad qaadanaysaa mise waxaad eegtaa maxaa raandiis u noqonaya ee laga helayaa heshiiska waxay ugu wanaagsanaatee waxay ahayd shirkadda bura ee soo dhigtay badka marka meeshaan dhamayno dadaa aynu ku heshiinay in kasta laga gaadha ama soddon haata ama labaatan haata ama afartan haatee waxaanu ka tegaynaa annaga oo dhisnay dee kadaa berber maanta intay laegtay libilaadkii annaga oo dhisnay afar boqol oo kilo afar boqol oo mitir oo dekada iyo waddadii isku xiri lahayd dekedaa iyo dalka jaarka ah labadaasoo dhisnaa qolada ka tegaysa abnu habiil adigo marka soo dhigay markaa ninka heshiiska berbera aada carka udhiftee maxaynu helnay maxaynu helnay lacagtaa yar xagganaa laga wariyay ma waxaynu eegnaa maanta oo adigu aanan dhisi karin dekeda oo aanan adigu dhisi karaynin maanta ama waddada ma waxaad eegtaa waxa iga horumare oo ise aniga kaash aan raamsado oo berigi aan raadhiis lahayn mise wax badan oo dheef imika ayaanu kasoo gelin waxaynu dhisnaa wax dalka mustaqbal noqdo oo dhismo oo laga tago laba mashruuc oo berbera laga dhisay oo midna ruushka bilaabay oo dekeda ahayd oo aadagoyda laga yaabo raggii ka shaqayn jiray inay qaarcaaw halkan nooliyada joogaan oo aanay biladha mushaahara qaadan jirin dadkii dekedaa dhisay berigan afar lixdankii iyo shan lixdankii oo dekeda berbera ku dhisantay iyo airbortka berbera waxay noqdeen raandhiis aynu ka helnay dhibaatadii naga soo gaadhay dagaalkii qaboobaa waxaa ku soo kordha waa intii maraykanku ku kordhiyey oo in dhismo maanta loo aayay waxaanu doonan inay dhisaan afar boqol oo mitir marka kaas uu dhammaaday oo uu soo saaro macaasha lagu dara afar boqol oo kale maanta ninkii haysta d b wel wuxuu naga ballan qaaday inuu sideeda boqol baa hadda bilaabayo afar boqol socdaalka iyagan imika dowladdan imaaradkaa maasqaaday waa uga mahadnaqayna sheekh khaliifa oo madaxweynaha dalkana waa uga mahadnaqay sheekh maxamed oo ah dhaxasugaha waan uga mahadnaqay ra-iisul wasaaraha maxamed rashi waa uga mahadnaqay ku-xigeenka prime ministerka oo ah madax wasiirka madaxtooyada oo ninka iyaga ka wakankaan kuranana sidii wacnayd iyo siduu ugu helaanaa dalkeenna iyo waxaan ka wada hadlayno iyo dhiiragelintii uuna siiyey kalsoonidii uu kaga wakiil ahaa madaxdiisa kale aada iyo aad baan uga maha soo dhaweynta iyo karaamada ayna siiyeen iyaga iyo shaqaalahoodii kuwa caawiyaabana aad iyo aad baan uga maha ninkaa waxaan ka wada hadalnay waxyaalaha ugu muhiimsan horta waxaa aan ku hadlo ko waxaan ku dhir somalilan sideed iyo labaatan sano ayay dowladahay shan madaxweyne doortay oy saddex doorasho isku bedeshay oo aana ka dhicin geeska afrika iyo bariga dhexa toona iyada oo aan la ictiraafsanayn ayay dalkeeda xuduud galbeed iyo bari waqooyi koonfur doorasho gashay orinteeda loogiya dimuqraadiyad ay dowladii waaweyne xaj ka dhaayeen oy haddana khilaafaadkeeda iyadu xalisatay oy hore uga socotay waxay dhamaysatay wixii shuruuc ahaayee dowladda la rabay oo ciidan leh oo garsoor leh oo waxbarasho leh oo horumar leh kolba intii dhaqaaleedu ahaa hase yeeshee adduunku taa ma tixgelin waxa la ictiraafona looga exday nin lagu doortay iyadoo ciidan ajnabi waardiye ka hayo oo dhowr boqol oo qof waardiye ka ay doorteen oo aqal lagu xereeyey oo aan kalsooni dad wadan oo aan dalkiisa xukumin oo ku tiirsan lafihiisa inay dhaliyaan dad sheegi ayaa la ictiraafay oo weliba dhalinaysaa kuu taliyeen balligaysta annagu taasaanu diidnay haddaynu wada hadlayno waxaan u baahannahay dee waxay ku badan tahay somalilan haddaad aqoonsataan baa wax lagu hagaagayaane balda taa halkaa ka daya waxaan kalona waxu tari maayaan waxa u roon waa sharafta iyo karaamada kursigaa caalamiga ah qodobka oriyolka wadale kaasuu ha kama didin waanu soo dhaweeyey waxaanu barwaaya halkee loo maraya waa cusub tahay laba waxa kaloo ka aanu hordhignay somalilan heshiis baad la gashay mid base militariyaad la gashay midba ganacsi baad la gashay hase yeeshee dadka aad la gashay ee somalilan meel waray joogaanba waa maxaabiis maxbuus waa qofka aan socsocon karin ee aan meel kala tegi karin hadduu abidow joogo waa maxbuus oo waxaa ka dhacaysa baasha inay qaamada oo meel u dhaqaaqa male oo dalkaana madax socon karo haygana ma iman karo hadduu soomaaliya joogana baasaborkii laga dhexeeyana waa cuduro waxba kuu furo wala waa tixgelisaan kaayagana ma tixgelisaan markaa ummadda dhami meelo baxdaba ma laha markaa dadka dhibaatada qaba haddaad gacan ka doonayso adigu bilow baasaborkooda aqoonsata oo diina waa ku maqan tahay waxaanu ula tegayaa iyadoo gartu caynkaasa madaxdiisa rajo weyn oo waa ka maqnaan suurto gashuun karo soomaa dareenkaan qabana insha allahu dhowaan jawaabaynu ka helaynaa aan ku farxan arta sidaan qabo dareenkayga tasaxad waxay xoolaha waxaanu soo garanay oo ninkaa dhalinyaradii sida uu ka mahadnay inay shalay ahay oo aabbihi uga sheekeeyey iyagoo iyagu aan daruurka lahayn oo aan xoolo badan lahayn oo ay somalilan iyo berberaa bahashalaa muqmadda looga soo diro dhammaantood dee waxaan kulligay yuxawil llahu alxaara ilaa xaar war maanta idinkaa lahay war maanta dee idinkaa lahay annaga inau jeedaa boodahana baa mid baa qaawanay laakiin waa iska kibir badanaha aan fakir ahaan oo baryada ma bartanee waanu iska faqirahaan oon cawcaaloaan oon tafeeryaryaraa haddana waa iska qabweynahay waxba idin bari maynee xoolaha iyagaa nagu filane ninkan sacuudiga saaxiibati inooga ergeliyo aada xoolaha meesha barhadadhaalaanriya intaasaa nagu fila wax barmen adiga sidii aan idin sheegay silay ayuu arrintaana kamu socoy wax diidmaayo waxba habkee iyo see la yeelabaalay way badnayd waxaan ka wada dhowrka qodobe aada ii xoqayn baan soo qaaday ee de anigii bay xoqaayeen waxaan ku heshiiyey war qodobadani waa baday fadhina laguma dhamayn kara iminka ah waxaanu leenaha mid walba dadkii qaabilsanaa inay iska hortagaan diyaaradda berinta waxaa la socda afartii jana ee ciidamada waxaa la socda ninkii iminka baanka xukunaya waxaa la socda wasiirkii xanaanada xoolaha waxaa la socda wasiirkii isgaarsiinta intuba insha allah wiilka socdo waxay la kulmi doonaan dhigooda iyagoo farsamo ahaa maxaa la isla qabsan karaa la eegayo ee aan ahayn barya iyo waysi halkaa waxaa ka soo baxa marka wahado iyo kolba halkay tallaabad u dhaqaaqdo ayaynu oogi doonaa labadii maalmood or joognay annagu fariintii dadweynaha warfaray baanu gaadhsiiyey doodii loola tegaaa baan dood loo tagnay halkan dowladdan iyo takale u tagnaba doodda ummaddu baanu gaadhsiinaa iyadoo ahanaya waa baryootamaya iyo nin liitaan ahay anaa mid qabina ilaahay awooda siiyey qayrkii inaan iskaga celino aan ugu mahadnaqnana ragna aan kula gorgortami karno annagoo madax oosleey si wanaagsan oo karaamo leh oo idinba ka argseen midiyaha ayaa intii aanu jirin loo waday doodaanu keenayna oo ay weli ma yidhahdeen ama madaxay ka wadana ma ahay mid la yidhahdaa saynu dhamayna ayaa halkan ka heshiina mooyaane aada iyo aad baan imaan doona imaaraad dowladda imaaradka carabta iyo dadkooda markay berinta yimaadaan wasiirada iyo jarmada iyo dadka howlaha iyo baanka iyo cidda qaabisane anigu halkayga waan iskaga noqon ragga aqoontoodana bay taagan tahay aniga waxay hayd iyo waftiga iyagu dee hogaamiyu wuxuu geeyaa wixii ummadku u baahan tahay deetana dad qora ah wixii fufroox ka soo qaada insha allahu taasi inoo hirgeli doontaado halkaasad soo wada mustaqbalka maxaan doonina ta soomaaliya inamada joogeebka xabar ka taliya waxay ilowsan yihiin ama dhalinyarnimada ha qaato ama isyadyada ka ahaato shalay laba sano ka hor ama saddex sano ka hor wiilka iminka norwijianka ra-isul wasaarihii isagoo qaxootiya ayuu hargeysa hay-ad yaro intuu ka shaqeynay abaalaada abaalaada isagoo hargeysa qaxoodku joogo xabar joogi kari waayey ayaa maalintii rima gacmeed qoola ajnabi ciidan ay ilaalinayaan ku doorteen ayuu yihi somalilan berberaa xukumaada ka tali maayo caqliga caynkaasa waxba u jawaabi maayo horaa laga hadlo ku dheeraan maayo wixii uu yidhi iyo waxay uu baarlamaankiis baaskareeyey waxaa laga rabaa meesha uu la tagay uga hergelinaya waa nafti hafar bay ohan jireen qolada kamid ah anigu nafti hafar noqon maayo kismaayo xawl waa ka taliya odhan maayo saabootay karo isna waa ila mid oo ma iman kara halkan taasi xamar joogaa isu wada geeyo iyagoo oo wixiina dhex maray iyagoo oo dadka wixii gaaray hadday dhimasho tahay iyo hadday burbur tahay iyo hadday magaalo la dumiyo tahay iyagoo tii raadkeedu qoyan yahay oo dadkii geystay iyo kuwiinoo geystayba ay nool yihiin oo walaaltinimo laga doortay maanta inay idhaahdaan dhafortaabashadaas mid mid loo fadhiyey mid sugaya may ahayn waa si argoontu waxaa ka daran oo ay moogyihiin qolada muqdisho isu wada geeyo soddonkii sane ahayd aynu isku jirno isku dawadahay iyo tobankii sane halganka iyo dibadax iyo marakaca iyo jabka la lahaa waxay moogyihiin inay ka daran tahay oy ka culays badan tahay oy ka khasaaro badan tahay koob iyo sagaashankii marka laga soo bilaabo ilaa maanta toddobiya labatankaa sano dhibta ay u geysteen somalilan iyo khasaaraha ay u geysteen inuu ka wen yahay intii afweynayo kuwii ka horreeyay oo geysteen waxay ku tuseen dhammaantood ilaa maalintii u horreysay dowlad aas la yidhaahdo maga waa loo magacaabaya jabuuti carta maalintii laga bilaabo ilaa taa u dambaysay farmaajo waxay tala adduun moodeen anigu waan gudanayaa aniga gurigaygu wuu oranayaa adna dabkayna soo qor war walaalo kaagana aan kula baktiyo anna dabka haysoo geli baan uga taagaa caalamka war kale maxaa doonaysaa may dhahdaan horumar may dhahdaan nabad baan doonaynaa qorshe ma keenaan somaliland iyo guud mid baan nahay aan maqleen somaliland innagana ilaa maalintii u horreysay nu soo galnay cabdiraxmaan cali axmed cali madaxweynaha ilaa maanta waxaynu taagannahay waxaanu ogolnahay waa walaalahay nabadaha ku noolaadeen waanu wada hadli doonaa weliba waxaynu ugu daraan maanta wayniitaane markay wax nodaan ee dowlad dhistaan ayaanu garrami doonaa bal labada caqli isaga ilaah nafsidaadii horta nimankaas waa kuwa ilaahay ha u gargaaro ilaahay caqlin ha siiyo innagana shirkooda haynaanoo deli ka warwar mayno dhibaato ay doola yimaadaan dadka aan aqoon ee ajnabiga ah iyobay wareerinayaane ka warwari mayno waxaanu se caalamku u caddaynaynaa in uu soconaayo heshiiska miidii weyn inuu inuu soconayo kambayski inaanu qaar kale lageeno nin waloo mikrofon qaataa saddex qodob ayuu dhahdaa hadda ceenohaas ha laga dayo hadduu masaajid ka hadlaayo hadduu fagaaro ka hadlaayo hadduu cid wacdiyaayo haddii xaflado kutaba yimaado saddex qodob baa marka la wada dheynaso muuqdana la dheynaa haddana saddexdaas way lagu sii koraan falaamurta ilaahay ka u horeeya waa qaadka nin waliba wuxuu baalkaa maanta ay udhabaysaa berritana wuu sii kororsadaa waa masiibaadku wuu nagu sii balaaranaya inuu naga yaraadaaba dhan walba wuu inoo diri dhaqaale caafimaad dhaqan wax si kasta wuu inoo diri ta labaad waa qabyaalada waxaana aan qalanno midiyahana aan qarsano dhammaanteed qabyaalada hala dahay qabyaalada hala joogtay qabyaalada halaga baxo ilaa lixdankii tima cadde gabaygiisii meeshii loo jira khayryada ciyaalkii dhegeysanaya lahaa s d u da markii uu ka reebi jiro okadayana waanu soo joogay ilaa maalintaa gabaygaa timacadda waana soo celiyay duusibla qabyaalada waxduuisa mooyaane nin waliba uu ka hadla bal amarka ilaahay bahashi way sii naaxda shadha waxay noo hadhay saynu ku socdo haddaynu soomaaliba nahay hadda waa gidiya inagu qura maaha waxaabay noo dhiman inaan dhakhtarada wax qala maaragtay annagana waa